بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس الخامس أي شرحنا درس الشناد أو سلسلة دي أحكام العيد مع أحكام العيدين waxaa inoogu dambeysay oo aynu ka hadalnay oo dersiga afraad uu ahaa xukmu salaati alciid xukumka ay leedahay salaada ciidu aynu soo tilmaanay inay waajib tahay waxaynu dersigan kaga hadlaynaa sifatu salaati alciid qaabkee loo tukadaa salaada ciidda ayaynu tilmaamaynaa iyo sifada ay leedahay awalan marka ugu horeysa waxaynu ogaanaynaa oan baraarujinaynaa annahu laa aadaana lahaa walaa iqaama salaada ciidu adinna ma leh iqaamana ma leh xataa lama odhanaayo asalaatu jaamica wax loo dhawaaqaayo iyo wax la isugu yeeraya midna maaha salaada ciidu dadku iyagaa imaanaya markay yimaadaanna takbiirtaa la wadayaa kabacdina imaamku markuu yimaado dadkii salaada u istaaga unbuu odhanaya waa la tukanaya arrinkaasna waxaa ku caddaynaya xadiidka jaabir ibni samura radiallahu canhu qaala waxa uu yidhi sallaytu maca rasuuli illaahi sala allahu calayh waaalih wasalam waxaa nebiga la tukaday calayhi salaatu wassalaam salaadii ciidda ayaan la tukaday alciidayn ayaan la tukaday buu yidhi hayra maratan walaa maratayn mar iyo lababa wax ka badan waxaan la tukaday buu yidhi laa aadaana lahaa walaa iqaama iyada oo aan loona adimin loona aqimin imaamu muslim ayaa xadiidkaa warinaya sidoo kale ibnu cabbaas iyo jaabir waxay yidhaahdeen lam yakun waxa weeye ma ahayn oo xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam lam yakun yo'adanu yowma alciid yowma alfidri walaa yowma aladxaa maalinta ciid labada ciideynba fidriga iyo ciidka xajka oo dixyadaa labadaa midna lamana adimi jirin lamana aqimi jirin oo adaan ma jirin bukhaari iyo muslim ayaa saa ku warinaya halkaa marka waxay inooga caddaatay inaan salaada ciidu adaan iyo iqaamo midna lahayn waxa uu yidhi ibnulqayim aljawsi raximahullah saad almacaadka markuu ka hadlayo wa kaana idaa ida intaha nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu ahaa marka uu yimaado ila almusallaa meesha musallaha markuu yimaado akhada waxa uu gudageli jiray fi salaati salaada akhada fii daalika ay salaaddii ayuu gudageli jiray oo dadka salaada ayuu u bilaabi jiray ee adin iyo iqaamo iyo midna lama samayn jirin lama samayn jirin oo ma ayna jirin waxa uu tilmaamay sancaani sidoo kale subulisalaamka markuu axaadiistaa sharaxayo waxa uu yidhi adan iyo iqaame adaan iyo iqaamo midna ma lahayn qofka saa sameeyana waa bidca buu yidhi waa bidco in la sameeyo oo adan iyo iqaamo lala yimaado salaada ciidda waa bidca sababtu maxay tahay waa mukhaalafatu sunna sunnihii ayay khilaafsan tahay sidaa daraaddeed markaa halkaa qodobka koowaad muslimiintao dhanna saasay ugu dhaqmaan laa aadaana lahaa walaa iqaama adan iyo iqaamina male waa qodob koowaad qodobka labaad waxaan u gudbaynaa marka sifadeeda salaada ciidda sifadeeda ayaynu u gudbaynaa hiya ragcataani waa laba ragcadood ka salaati alcaadiya waa sida salaada subax laba ragcadood weeye salaada subax iyo salaada ciidda hal farqi baa u dhexeeya waxay dheer tahay keliya takbiiraadka bes wax kaloo ay dheer tahay ma jirto waa laba ragcadood oo qiraa'adii lala jahrayo oo kor loo qaadayo sida salaada subaxo kor loogu qaado waxa ay dheer tahay marka waa takbiiraadka marka hiya ragcataani waa laba ragcadood waxaana loo deliishanayaa qowl cumar bni khadaab radia allaahu canhu cumar bni khadaab baa waxa uu yidhi salaatu safari ragcataani salaada safarku waa laba ragcadood wa salaatu lciidi rakcataani salaada ciiduna waa laba ragcadood oo wuxuu yidhi eh, fidriga iyo ud- eh, eh, udxiyada labadaba ciid aladxaa iyo ciid ulfidri waa ragcataani buu yidhi waxa uu yidhi markaa tamaamun waxa weeye waa dhammaystir waa rakcataani waa laba ragcadood tamaamun ghayra waxa weeye maaragtay eh, qasrin wax la gaabiye ma aha waa tamaam ghayru qasrin wax la soo gaabiye ma aha waa calaa lisaani muxamedin sala allahu caleyh wasalam bu yidhi. sidaasaa nebigu ku sharciyeeyey buu yidhi oo waxa weeye ay ku sugan tahay ma aha in ay qasri laga dhigay ee waxa weeye waa sidaas ayuu nebigu ku sharciyeeyey sheekh albaani wuxuu ku saxiixinayaa irwaa ilqaliilka marka xadiidkaas oo saxiixa oo uu tilmaamay cumar bni khadaab radia allaahu canhu in amiirulmu'miniin inay laba ragcadood tahay ayaa inoo caddaynaya maxay kaga duwan tahay markaa salaadii subax qaabkee ay kaga duumaysaa waxaa laga bilaabayaa ragcadda koowaad takbiirat lixraam markuu imaamku la yimaado allaahu akbar uu yidhaahdo intuuna faatixadii akhriyin intuuna faatixadii akhriyin ayuu thumma yukabbiru fiihaa sabcan toddoba jeer buu wuxuu odhanayaa allaahu akbar allaahu akbar ayuu toddoba jeer tirinayaa toddoba jeer ayuu ragcadda koowaad samaynaya markuu toddobadaa dhammeeyo ayuu faatixadii akhrinayaa Waf- laakiin kuma jirto ogow takbiiratulixraam kuma jirto marka takbiiratulixraam iyadu waa salaadaa lagu galaa ee takbiiraadkan kuma jirto toddoba jeer ayuu odhanayaa bacda takbiirati alixraam allaahu akbar buu odhanayaa toddoba jeer wa fi thaaniya ragcadda labaad tak- bacda takbiirati alintiqaal markuu sujuudda ka soo kaco oo allahu akbar yidhaahdo istaago oo istaagni ku sugnaado ayuu shan jeer wuxuu odhanayaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ayuu odhanayaa waxaana u daliila arrinkaa xadiidka caaisha radia allahu canha waxay tidhi nebiga calayhi salatu salaam yukabbiru wuxuu ku takbiirsan jiray fi lfidri waaladxaa labadaba fi rakcati aluulaa sabcan yukabbiru sabcan ba siwaa takbiirat alixraam takbiirat alixraam markii laga reebo toddoba jeer buu allaahu akbar odhan jiray bay tiri wa fi thaaniya khamsan tod ee shan jeer ayuu oran jiray allaahu akbar siwaa takbiirat alintiqaal abu daawuud wa kayruhu baa warinaya sheekha albaanina irwaa alqaliilka ayuu ku saxiixinayaa waa xadiis saxiixa marka halkaa waxaynu ka garannay salaada waxa weeye ciiddu inay leedahay intaasoo takbiira saddex iyo toban takbiir oo saa'iday leedahay toddobo waxa weeye dee waxaa leeyahay labiyo toban takbiir toddobo iyo shan waa labiyo toban marka toddobo waa ragcadda hore shanna waa ragcadda dambe intaas ayay leedahay maxay tahay xikmadda ku jirta ilaah baa garanaya saasaa nebigu u jideeyey sidaasaana ku raacaynaa nebiga calayhi salaatu wassalaam imaamu albagawi sharxu sunnaha marka uu sharaxayo alimaam albagawi waxa uu leeyahay isaguna sharxu sunnaha markuu sharaxayo akharu ahli lcilmi saasay qabaan waa wa huwa qowlu akthar ahli lcilmi bu wahada qowlu akthar ahli lcilmi culummadu say u badan yihiin saxaabadii waman bacdahum iyo ciddii ka dambeeyeyba culummadii ahlu sunnuhu saasay ku tageen buu yidhi in ragcadda hore toddoba jeer allaahu akbar la odhanayo ragcadda dambana shan jeer la odhanayo allaahu akbar siwaa takbiirati waxa weeye alqiyaam iyo waxa weeye takbiirat alixraam labadaa marka laga reebo marka kuma jiraan oo dadka qaar baa ku khaldama oo waxay moodaan marka horeba in la bilaabayo kabacdi muxuu samaynayaa humma yaqra'u wuxuu markaa akhrinayaa waa qabla alqiraa'a marka qabla qiraa'ati alfaatixa ayuu waxa weeye samaynayaa takbiiraadka dadkiina way ka daba odhanayaan allaahu akbar allaahu akbar bay ka daba odhanayaan markaasuu waxa uu sheegay inuu yahay qowlkii cumar ibn khadaab iyo waxa weeye abubakr sidiiq cuthmaan wakayruhum kulli cali inay saa ku tageen khulafaa uraashidiin inay waxa weeye sidaasi sida saxdaa tahay waana sida maanta dadka islaamka ah isticmaalaan oo waxa weeye mashhuurka ah waa sidaa weeye marka sifadeeda ay kaga duwan tahay salaada subax waa takbiiraadka bes weeye wax kale oo ay kaga duwan tahay ma jirto faa'ida waxa weeye eh, cuqbat ibni caamir ayaa waxa uu weydiiyey cabdullaahi bni mascuud wuxuu yidhi muxuu oranayaa qofku bayna takbiiraat allaahu akbar markii la yidhaahdo imaamku wax yar buu aamusayaa muxuu oranayaa ma iska aamusay mise waxbuu oranayaa markaasuu waxa uu yidhi yaxmud allaha alla ayuu mahadinayaa oo waxa weeye wayuthnii calayh bimacnaa haddii uu allaahu akbar markuu yidhaahdo wax yar aamuso way u bannaan tahay imaamka inuu markaas ama qofkii isagu tukanayeyba ama dadkii dambeba markay imaamkii hadduu ilaahay mahadinayo iyaguna waa ka waa mahadin karaan waa alxamdu lilah waa odhan karaan waxa weeye ilaahna waa ammaani karaan waa bayna takbiiraat riwaayada qaar waxay unusaa laba takbiir dhexdoodba in wax yar loo kaadiyo oo waxa weeye la s- ee, la ee, ilaahay la mahadiyo ayaa wanaagsan oo waxa weeye siiqo gaara oo soo aroortayna ma jirto Mhm. maxaa ku xiga marka fa idaa atama atakbiir haddii takbiiraadkii uu dhammaystiro ragcaddii koowaad akhada fi lqiraa'a qiraa'adii buu marka akhrinayaa markuu toddoba jeer allahu akbar yidhaahdo ayuu faatixadii akhrinayaa bifaatixati alkitaab iyadoo waa lagama tegi karo waa rukni ayuu akhrinayaa amaa faatixada wixii ka dambeeyo la akhrinayo laba dariiq baa ku bannaan inuu ragcadda hore ku akhriyo qaaf ragcadda labaadna ku akhriyo waxa weeye eh, iqtarabat isaaca inuu ku akhriyo way bannaanta inuu ragcadda hore ku akhriyo qaaf ragcadda dambana uu ku akhriyo iqtarabat isaaca waa wax u bannaan oo sunno ah oo nebiga calayhi salatu salaam ka sugnaaday ama inuu ragcadda hore ku akhriyo sabbixisma rabbika alaclaa ragcadda dambana ku akhriyo hal ataaka xadiidu lghaashiya sida jumcada oo kale wa kullu daalika sunna intuba waa sunne way bannaan tahay imaamu muslim wa kayruhu baa werinaya labada dariiqaba nebiga waa ka sugnaadeen ibnuqayim raximahu llahu tacaala zaadulmacaadka ayuu ku tilmaamayaa markaasuu leeyahay kulli waa sunne nabiga way ka sugan tahay kii adiga markaas kula fududaada ayaad qaadanaysaa oo kuu sahlanaada marka qiraa'ada labadaa dariiq baa ku bannaan imaa inaad labada suuradood oo dheerdheer akridid oo qaaf iyo iqtarab imaa inaad labada gaagaaban akridid oo sabixisma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiidu lghaashiya labadaasba way bannaan tahay Mm. وباقي هيئاتها كغيرها من الصلوات صلاة عيد inteeda kale waa salaada kale oo kale aduu salaad subax baynu ku matelnay ama salaada jumcada waa la mide salaada subax waa laba ragcadood qiraada waa lala jahrayaa waxa weeye kor baa loo qaadayaa waxa ay kaga duwan tahay keliya waa takbiiraadkaas farqi kale oo ay kaga duwan tahay ma jiro waa kaa Ee, faa'iido kale manfaatatu waxa weeye ee, faa'iido kale waxay tahay intaynu qofkay dhaaftay aynu u gudbin idaa taraka alimaamu hadduu imaamkii ka tago ama ay ka khaldanto oo takbiiraadkii uu ka tago qaar ka mida markuu laba iyo saddex yidhi buu faatixadii iska bilaabay ama wuu ilaawey oo takbiiraadkiiba intuu ilaawey ayuu salaadii qiraadii iska galay wax dhibaato a ma leh salaadiina ma burinayso waayo takbiiraadkana waa sunne haddii uu marka qofku ka tago sahwi ahaan uga tago laa xaraj wax dhibaato a ma leh laakiin hadduu camdan uga tago waa mukhaalafata sunna sunnihii buu khilaafay marka ma habboona inuu kas uga tago waan la iska ilaaliyo faa'iidada kaloo ku xigta waxay tahay man faatathu salaat alciid qofka ay dhaafto salaadii ciidda oo waxa weeye jamaacatan jamaaca ay dhaafto muxuu samaynayaa sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukanayaa oo waxa weeye uu la imaanayaa keligiis ama hadduu dad kaloo kula xirto helo jamaaca way tukanayaan imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala ayaa saxiixiisa u baabeeyey oo waxa uu yidhi idaa faatat baabu idaa faatat haddii ay dhaafto salaadii ciidda sallaa ragcatayni bimacnaa jamaacatan hadday qofkii dhaafto uu soo daaho sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukanaya markaasuu waxa uu yidhi qaala cadaa ayaa waxa uu yidhi haddii ay qofka dhaafto sallaa ragcatayni laba ragcadood ayuu tukanayaa wax ka badan ma jiraan dadka qaar baa ka badiya laakiin wax ka badan ma jiraan qaala alxaafid ibnu xajar waxa uu yidhi baabkaa waxaa laga faa'iidayaa laba mas'alo turjumadaa uu dhigay laba mas'alaa laga faa'iidayaa inay salaadii ciidda mashruuc tahay haddii uu imaamkii dhammeeyey oo jamaacadii ku dhaaftay inaad keligaa tukan kartid iyo waxa aad tukanaysid inay laba ragcadood yihiin ee aan laga badinaynin laba ragcadood inay yihiin oo aan laga badinaynin ayay waxa weeye lagu caddeeya turjumada sidoo kale waxa uu tilmaamaysaa weliyulaah dahlawi oo waxa weeye leh tacliiqaad uu ku leeyahay tabwiibka baababka imaamu albukhaari ayuu kitaab gaara ka dhigay oo uu tacliiqiyey waa min culamaa'i alhindi waxa weeye culimmadii ahluxadiidka oo hindi weliyulaah dahlawi waa sheykhii caalimka ahaa oo daaralxadiid hindiya mubaarak fuuri iyo raggaa meesha ka soo baxeen saaxiibu tuxfat alaxwadi waa raggaa weeye weliyulaa dahlawi waa shaykhoodii waana shaafici waxa uu yidhi haadaa madhabu shaaficiy huwa madhabu shaaficiyi raximahu allahu tacaala waa madhabka imaamu shaafici ana arajul idaa faatatu haddii ay dhaafto salaadii jamaacatan waxa uu tukanayaa laba ragcadood si uu u haleelo fadiiladii iyo wanaaggii salaadii ciidda maadaama ay dhaaftay waxa weeye fadiiladii jamaacada marka ajarkii jamaacada unbaa dhaafay laakiin waxa weeye ma dhaafin salaadii ma dhaafayso oo uu waa tukan karaa waa soo celin karaa calaa kulli xaal khulaasadeedu marka waxa weeye salaada ciidda salaada ciidda khulaasadeedu waxay noqonaysaa iyo sifadeeda iyo tilmaanteedu waxa ay noqonaysaa inay tahay marka ugu horraysa waxaynu nidhi laa adaana lahaa walaa iqaama adan iyo iqaamo midna maleh tilmaanteedana waxaynu ku tilmaannay waa laba ragcadood oo waxa weeye maaragtay sida salaada subax oo kale qiraa'ada loola jahrayo waa laba ragcadood ayaynu tilmaannay oo sida salaada subax ay oo kala wey laa farq keliya waxay kaga duwan tahay baynu nidhi oo salaadii subax ay kaga duwan tahay inay waxa weeye takbiiraadkaas in waxa weeye takbiiraad ay leedahay oo waxa weeye lala imaanayo takbiiraad zaa'ida oo ragcadda horena ay leedahay toddoba takbiir tan dambana ay leedahay waxa weeye maaragtay shan intaas ayay kaga duwan tahay wax kaloo ay kaga duwan tahay salaadii subax ma jirto haddaba haddii salaaddii saa loo tukado oy salaaddii subax dhammaato ee salaaddii ciidda ay saa ku dhammaato qofka ay dhaafto oo salaaddii ciidda ay ka tagto qofkaasi waxa uu tukanayaa oo soo qallaynayaa uu tukanayaa labadii ragcadood timekii waayo waxaynu nidhi wakhtigeedu waa ilaa iyo zawaalka ilaa iyo zawaalka la gaaraayo wakhtigeeda waa la samayn karaa baynu nidhi marka ilaa iyo zawaalka waa bannaan tahay in la tukado oo zawaalka ilaa laga gaaro wakhtigii salaada duhurka loo addimayey halkaa haddii la gaaro wakhtigeedii waa dhammaaday marka intaa ka horraysa qofku waa soo tukan karaa oo waxa weeye laba ragcadood ayuu tukanayaa hadday is helaan marka dad ay isla tukadaanna waa khayr oo waa tukan karaan jamaaco labaad iyo laakiin waxa wanaagsan dadku marka hore jamaacada weyn inay ku soo dadaalaan oo waxa weeye ay eh, ku soo xisaabtamaan in hal jamaaca la tukado laakiin qofkii soo daaha sidaas ayuu samaynayaa in sha allahu tabaaraka watacaala marka dersiga ku xiga ayaynu khudbada iyo axkaamteeda ka dhigaynaa kan hadda halkaas ayaynu ku joojinaynaa inay waxa weeye sidaas sifadeedii iyo tilmaanteedii ay noqonayso wallahu aclam